waa idin garab taagannahay waxaan ku faraxsanahay labadii odaya isku hayey hoggaanka iyo intii raacsanaydba inay oggolaadeen guddigan inay la shaqeeyaan annakuna waan la shaqeynayna dawlad ahaan waan la shaqeynaa waxaannu idinka codsanaynaa warbaahinta xortaa inay taageeraan guddiga iyaguna beesha caalamkana waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan guddigan si kulligeen dhibaatadii aynu ku jirnay iyo waraaqihii isdhaafayey eedaymihii isdhaafayey aynu uga wada nasanno oo loo helo hoggaan midah oo laysku raacsan yahay oo si dimuqraadiya ku yimid markii xilligiisu dhammaadana si dimuqraadiya uga dib
dhinaca kale maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ay tahay in suxufi kasta oo muwaadin uu helo xuquuqdiisa ujeeddada aan leenahay ugu weyn waxa weeye annaka mas-uuliyadda mar walbana saaran in qofka muwaadinkaa ee soomaaliyeed xuquuqdiisa si khalada aan loogu takrifin taa mas-uuliyaddeeda weriyaasha xuquuqdooda inaan lagu takrifalin qof sharciyad u haystaa uu ku takrifo xasan sheekh maxamuud maanta waa madaxweynaha dalka meel walba wuxuu la taagayay xilligaygii wuu dhammaaday afar sanuu ahaa doorashaha laqa qofka noosoj madax u noqdaa marka xilligu ka dhammaado ma aha inuu xaafad carruur hoogaa waa inuu sharciyadda u soo celiyaa dadkii iska lahaa mas-uuliyadda qaran ee ah in si fiican wax u socdaan si dimuqraadiya wax u socdaan uun baanu ku leenahay